bismi illahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan swax wanaagsan arooy suuban aan saakay waxaa ilaahay mahaddiisa aan nimid garoonka ee caalamiga ee aadan cadde ee international airport magaalada muqdisho soomaaliya aan maanta oo sabti ay tahay taariikhda saddex iyo labaatanka december ayaan halkan nimid annagoo sagootinayno una ducaynayno aan caafimaadna insha allahu safar caafimaad oo guul leh u rajaynayno walaasheen faa'iise maxamed cabdi oo runtii xaalad aad u adag ku sugnayd oo lix iyo toban sano keliya jirta laakiin waxaan aaminsanahay marka la isgarab galo loona duceeyo la isku dadaalo inuu ilaahay caafimaad soo siin doono insha allah safarkeedana uu noqon doono safar caafimaad oo guul leh faa'iise xaaladeeda iyo arrimeeda caafimaad wax hadal lagu koobi kara maaha laakiin ilahay waxaa uga baryaa inuu ilaahay caafimaad soo siiyo kuna soo guuleeyo waxaan u mahad celinaha qof walba oo ka qayb qaadata min ilaa meesha dhibka uu kusoo gaaray ilaa inta istaal ku jirtay ma aha inna intaa qaadato qof soomaaliya oo damiir leh annaga marka la soo gaarsiiye waxaan qaban karna waa ku dadaalnay iskaashigaas ummadda iskaashatay waxaa la ilahay idinka abaalmarinayaa oo niyad ahaan iyo shaqo ahaan iyo qof walba soo qaban annaga haddii aan nahay maamul gobolka banaadir iyo dowladda hoose ilaahay wuuna waafajiyey waan ognaha tabarteen inta ay tahay laakiin waa isku tashanay inaan walaashan garab istaagno aan qof kale wax u weydiin wakhti kale aysan ka lumin awooddeenna waxay tahay la garab istaagno dalkii maanta u dirno istaalada midka ugu fiican la geeyo annaga aan garab istaagno waxaan ka codsanaa ummadda soomaliya meel kasta ay joogaan inaad u soo ducaysaan faa'iise maxamed cabdi xaalad runtii qof lix iyo toban jir ah oo gabar yara xaaladda ay martay xaalad sahlan maaha waxaan ka codsanaa inaad usoo wada ducaysaan garab istaagtaan waxaan u mahadnaqahayaa maamulka gobolka banaadir khaas ahaan guddoomiye faabit iyo agaasimihiisa iyo dhammaan dadkii hawshaa faa'iise ka qayb qaatay dal iyo dibad aad iyo aad baan ugu mahad celinhayaa mahadaan la soo koobi karin ayaan u mahad celinayaa gabadha faa'iisa maxamed cabdi dadka ka qayb qaatay howlaheeda guddoomiye haabit guddoomiye maxamed ismaaciil iyo dhammaan maamulka gobolka banaadir waxaan u rajaynhayaa guul waarta ayaan u rajaynhayaa waana uga mahad celinhayaa arrintaa guddoomiyayaasha dhammaan way mahadsan yihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته